maanta waxaan halkan u joognaa in nuula soo wareejiyo oo inagu soo wareejiyaan shaqaalaha oo nationalka public service reportkan waxaa laga shaqaynayay ku dhowaan waxaan u malaynaa waxuu bilowday bisha saddexaad meelahaasu bilawday umalayna shaqada inay bilaabatay intaasaa laga shaqaynaya waxyaabo badan ayaan ka fahanay reportkan waxyaabo badan ayaa naga halaawsan meelihii shaqaalaha noogu badan yihiinna waan ogaanay meelihii nagu yar yihiinna waan ogaanay qaybihii nagu yar yihiin adeega promotionka hor u durjinta shaqaalaha waxyaabaha naga haysta waan ogaanay waan fahanay qaar ay socon laayihiin qaarna si fudud aada moodaa inay promotionku helayaan qaar la siiyey jagooyin ka sarreeyo wixii sharcigaad u ogol yahay qaar tageen aan laga bixinin bayrolka weli ku jiraan tiradan noogu jiraan amase waktigooda uu dhammaaday qaar allah u naxariistay dhinteen qaar mishaar laga joojiyey oo shaqo ay imaanayn loogu joojiyey laakiin weli noogu jiro bayrolka waxyaaba fara badan marka reportkan wixii nala siman waxaa weeyaan in aan u samayno tiam tiamkaanaan ku shaqogelinaynaa way kala dhidhigayiin sidii howlihii ay u kala fududaayeen ayaa wakti loogu qabani tu walbana waxaan isku dayaynaa insha allahu tacaala muddadeeda in aan ku fulino waddankan waxaa ka jira sharci shaqaalaha xaquuq ay leeyihiin xaquuqna waa lagu leh xaquuqdooda ka mid ma aha in si nidaam darraa ay ku soo galaan systemka amase dowladda amase loo socodsiiya si nidaam darrao xaq darre marka tii waxaan ku ilaalin karnaa keli in sharciga aan raacno sharciga wuxuu yahay in qof walba u fahmo si sinaan ahna lagu hergeliyo reportkan waxaa kale oon la sugayna in dowladda aan dejinno dowladda aan dejinno waxaan ka wadaa dowladda weli shaqaaleed wuxuu u badan yahay magaaladan wajar waxaan rabnaa idaaradaha oo adeega muhiimka ah in ay dad ku lahaadaan subcountiska iyo wordska haddiin dhakhtar ku hayn karna butte waa in qof agriculture aan meesheedu ku hayn karno qof arrimaha biyaha water aan ku hayn karno qof cooperative uu joogi karo qof trade uu jooga qof lands uu jooga because bulshada loo shaqaynaa maaha kuwa afar meelka wajeer joogaan keli aniga waxaan governor u ahay wajeer county ooy godooma ku jirto ooy dhadhajabuula ku jirto ooy konton ku jirto oor burmayo ku jirto iyo gunaan marka waa inaan shaqaalahan ay ka shaqayn karaan subcountiska kow iyo toban sano devolution kadib countiga looma jooga degmooyinka hoose village word wax dhaafsan looma joogo dadkan qaarkood waa inaan geyno villageska shaqaalo cusubna ma qorayno kuwa xafiisaan iska fadhiyan waxba aan haynin ayaan geynaynaa qaarkood inay mas-uul noogu noqdaan tuulooyinkaasi haddaan qof cusub aan u qorno tuulo waa inay noqoto qof la geela waay waa inay reer axmed jiir kalex degan yihiin reer axmed jiirna qofka county ugu jiro haddii kale aan ku meeshiida ka imaadaan geynaynaa meesha insha allah kuwaas ado